yacni waxaan u qaybin doonaa laba qaybood qaybta koowaad ilaahay idankiis waxaan kaga hadli doonaa galabta darsigeennan iyo fadhigeennan baan kaga warrami doonaa qaybta labaadna biidni illaahi berri baan ka dhigan doonaa haddii aan ka had fiqaraadka ama qaybaha oo mawduuca ka kooban yahay haddaan soo khulaaseeyo marka hore waxa weeye kan ugu horeeyo waa farqiga yani alfarqu bayna alqabiilati walqabaliya islaamku u kala saaraa labadaas baa marka hore arki doonaa in islaamku qabiilka uu ogol yahay laakiin waxa la diidan yahay ay tahay qabyaalada ayaan ka warrami doonaa insha allahu tacaala qodobka labaad ee aan ka warrami doono markii labadooda islaamka ogolaanshihiisa uu qabiilka ogol yahay aan sheegno taaniyan qabyaalada sida ay maaragtay diinteen islaamku u diidan tahay aan sheegno kadib ayaan ka hadli doonaa haddii ilaahay idno waxyaalaha gaarsiiyo bani aadamka ama qofka maaragtay gaarsiiyo tacasubka qabaligaahee madmuumka waxa gaarsiiyo sababaha gaarsiiyo inuu qabyaalad yacni ku dhaqmaa waxa gaarsiiyo ayaan iyadana inshaa allahu tacaala wax ka ishaari doonaa markaan taa ka hadalno waxaan ku xijin doonaa haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala miisaanka sharciga oo ay dadku ku kala tara maraan yacni miisaanka miisaan atafaadul la yidhaahdo bayna annaas miisaan asharci oo ah yacni dadka waxay ku kala sara mari karaan maxay ku kala sarreeyaan bani aadamku taana biidni illaahi tacaala baan wax ka ishaari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka hadli doonaa qodobka shanaad ah qabyaaladda shayga la yidhaahdo in uu yahay caamilulhadmi laakiin uusan ahayn caamilulbinaa wax wax dumiyo mujtamacaadka dumiyo ummadaha maaragtay kayaankooda tirtiraa waxa sababta u noqdo inuu yahay laakiin uusan ahayn caamil wax dhiso inuusan ahayn dhismo inaanan qabyaalada loogu talagelin ee ay tahay hadmiga in loo adeegsado qodobka ugu dambeeyo insha allahu tacaala aan ku soo khatimi doono kelimadeydana haddii ilaahay ii qadaro waxa weeye qabyaaladaas shareecada islaamka ama diinteena islaamka bedelkeeda maxay noo keentay badiilkeenna oo rabbi subxaana wa tacaala noogu bedelay qabyaaladaasi maxay tahay ayaan ka warrami doonaa kelimadda marka intaas lixdaa qodob ayay ka kooban ta tahay insha allahu tacaala intii ilaahay naga waafajiyey ayaan ka oranaynaa mawduucana runtii waa mawduuc muhiima wey mawduuc muhiima weye waxaana habboonaa qof xaqiisa siin karo oo aniga iga wanaagsan dhinac walba iiga sarreeyo inuu mawduucaas maaragtay tanaawulo ay ku ficneed laakiin waxaa la yidhaahdaa waxay dhahaan waman lam yajid maaan tayamama biturbi bay dhahaan wadaadada qofka hadduu maaragtay weyso oo ku weysaysto waayaa wuxuu raadsadaa biyo caro oo ku gagabaystou raadsadaa marka haddii biyihii la waayey annaga caradii gagabaysigii booskiisii baa geli doonaa biidn illahi tacaala mawduucan runtii waa mawduuc muhiima sidaan sheegnay u baahan waa cudur jiro dadka muslimiintana inaan kulligan ku baraarugno ay u baahan tahay loo yani laga maarmaan tahay inaan aada u fahamno sidaan ognahay allah subxaana wa tacaala bani aadamka wuu abuuray wuxuuna ka abuuray min nafsin waaxida naf keliyeeto ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka abuuray oo aadam ah nabiyullaahi aadam ayuu rabbi abuuray kabacdina xaaskiisii oo xawa ah ayaa isaga laga abuuray siduu ilaahay qur-aanka noogu sheegay kadibna labadoodaas buu bani aadamkii ka beeray aadam iyo xawaa ayuu ilaahay bani aadamka ka beeray rag iyo dumar aada u tiro badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala ayuu ka beeray ood ogtihiin dhulkaas oo macmuura yacni maaragtay maxaa la yidhahdaa kowkab alardi yacni la yidhaahdo dhulka oo ilaahay uu sameeyeyna uu rabbi ku daadiyey subxaanahu watacaala oo ku firdhiyey meel kasta oo ardadaa ka mid ah ilaahay wuxuu ku sameeyey bani aadam buu ku abuuray meeshaasaa la geeyey sidaas bay maaragtay dadkii ay ugu fideen macmuurat alardi ay ugu fideen ayagoo ah dadkaasi yacni asnaaftooda ay iskhilaafsan tahay tilmaamaha iyo sifaadka ay leeyihiin ay kala tagsan tahay midabkoodu uu kala tagsan yahay luqadaha ay ku hadlaan ay kala duwan tahay dabaaicda ilaahay uu siiyey ay kala duwan tahay diimahoodu ay kala duwan yihiin waxaasoo idil xaggee bay ka soo jeedaan min abin waaxidin wa ummin waaxid min abin wa ummin waaxid aabba iyo hooyo keliya ayay ka soo jeedaan waxaa ka mid a ilaahay aayadda uu noogu tilmaamay suurat annisaa oo khudbadeenna hadda khudbat alxaaja noogu jirtay ayaa ka mid ah oo rabbi noogu sheegay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida naf waaxida ilaahay ka abuuray wa khalaqa minha zawjaha xaaskiisiibuu zawjadiisiibuu ilaahay isagana ka abuuray naftaasi markaasuu wuxuu yidhi wabasta minhumaa rijaalan kahiiran wa nisaaa rag iyo dumar aada u tiro badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka beeray markaasaa ilaahay dhulkaa ku fidiyey bani aadamkaasi yacni cid kasta mid guduudan iyo mid cad iyo mid madow iyo maaragtay kalar kalaradooda ay kala duwan yihiin yacni maaragtay luqooyinkooda ay kala duwan yihiin waxay ka soo wada jeedaan aadam iyo xawaa ayay ka soo wada jeedaan waana sida allah subxaanahu watacaala uu leeyahay fii suurati alxujuraat nwu noogu wuu noogu sheegay wuxuu rabbi leeyahy ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa bani aadam haddaad tihiin waxaa laydinka beeray oo laydinka abuuray aabba iyo nin lab iyo dhadig baa laydinka abuuray aadam iyo xawa ah ayuu rabbi naga beeray subxaanahu watacaala marka allah markaas wuxuu raaciyey aayaddaasi wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir allah markii uu min abin wa ummin waaxidin uu naga abuuray wuxuu naga yeelay shucuub wuxuu naga yeelay qabaa'il yacni shacbigaa weyn qabiiladuna hoos bay timaadaa markaa kabacdi bay qabiilkaa qaybsamaa ilaa yacni maaragtay fak afkaad laga tago oo maaragtay lafta hoose jiba jibada hoose laga gaaro dadku saasay u qaybsamayaan soo farcamayaan marka ilaahay subxaanahu watacaala shucuubuu naga dhigay qabaa'il buuna noo noo qeybiyey marka in qabaa'ilna la ka yeelay qur-aankasoo ilaahay nooguma sheegin wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila hadda masalan soomaali marka la yidhaahdo waxaa la yidhahda shacbu soomaaliya la yidhahdo waa shacab wa shacabkaa shacbu soomaali la yidhaahdo wuxuu ka kooban yahay qabaa'il mukhtalifa qabiilooyinaa soo hoosgalaya qabiilkii laf kala kasii bixi laftaa laf kala kasii ilaa yacni maarata cashiirada hoose laga tago saas u soconaya marka qabaa'ilkaas buu rabbi subxaanahu watacaala naga beeray oo naga yeelay iyo shucuubtaasi sababtana loo qabiilna la kaga dhigay shucuub iyo qabiilna la kaga dhigana allah subxaanah watacaala wuu noo sheegay isla aayaddaas wuxuu yidhi litacaarafuu maqsadka dhan waa intaas soo maha litacaarafuu maxaa qabiilna la kaga dhigay in aanu isgaranno tacaaruf is-aqoonsi oo qofka nasabkiisa uu garto qofka kale nasabkiisa uu ka garto marka qeybta dambe ina akramakum cinda allahi atqaakum dib aan u dhiganaynaa waxaa weeye yacni miisaanka sharcigaahoo tafaadulka iyo kala sarraynta ay ku imaanayso waa qeybtaa weeyaan oo allah ogol yahay marka allah wuxuu leeyahay litacaarafuu litacaarafuu marka macnaheedu waa maxay culammada mufasiriinta oo maaragtay qur'aanka fasiro waad ogtihiin tafaasiirta sida marka la qaybiyo aqsaamay leedahay tafsiirka ugu sarreeya waxaa la yidhahdaa tafsiir bilma'thuur sida ibnu jariir atabari oo maaragtay imaam almufasiriin loo yaqaano iyo dadkii nabadkiisa raacay ilaa isaga ugu horreeyey dadkii dariiqiisi raacay sida ibnu kathiir iyo culamo fara badan mufasiriinta qaabka ay ku fasiraan yani markaan wax ka soo guurino wuxuu leeyahay yani ibnu jariir atabari oo kale wuxuu odhanaya yani yaqulu tacaala dikruhu allah markuu litacaarafu fasirayo allah baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inama jacalna hadihi الshucuuba wاlqaba'ila lakum ayuha الnaas liyacrifa bacdukum bacda fi qurbi اlqaraabati minhi minhu wabucdihi la lifadiilatin lakum fi dalika waqurbatin tuqaribukum ila allah bal akramukum cinda allahi atqaakum yani macnahaas ayuu ibnu jariir atabari ayuu ku fasiraya litacaarafu wuxuu yidhi allah wuxuu idinka yeelay shucuub shacbi buu idinka dhigay wuxuu idinka dhigay qabaa'il buu idinka dhigay dadow muxuu idinkaga yeelay liyacrifa bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale inuu garto oo u garto fii qurbi alqaraabati minhu wa bucdihi qaraabanimadiisa dhowaanshaheeda uu dhow yahay ama fogaanshaha uu ka fog yahay inuu u garto qofka ayaa sidaa loo yeelay laakiin looma yeelin buu yidhi laa lifadiilatin lakum fii dalika in idinka aad qabiilka ku kala sara martaano qabiil la liido oo hooseeyo ilaahay ma abuurin qabiil ka sarreeyo oo maaragtay magaciisii ilaahay uma yeelin marka dadku waa siman yihiin annaasu sawaasiyatun kaasnaani ilmishti laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa cajamiyin calaa carabiyin dadku sida shallada ay u siman tahay yacni gan afkeeda iyo ilkaheeda say u siman yihiin bay dadku u siman yihiin marka qof qof ka fadli badan ma jiro mid carab oo odhanaya anaa cajaamti ka fadli badan laga yeeli maayo wa kadalika nin cajami inuu yidhahdo anaa carabta ka fadli badan ayadana ma jirto ilaa bitaqwa waan arki doonaa waxa tafaadulka uu yahay waa alla kacabsiga unbaa lagu kala maraa marka wuxuu yidhi laa lifadiilatin lakum fii dalik markuu ilaahay idinka dhigay inaa isgarataan oo idiin sameeyey qabiilka iyo shucuubta idinkaga dhigay in aad qaar inuu qaarkiin qaarka kale uu ka fadilan yahay uu ka sarreeyaa taa macnaheeda ma aha wa qurbatin tuqaribukum ila allah iyo qabyaalada qabiilku qabiilka laftiisa inuu ilaahay kuu dhoweynayo ma ahan taa ma aha oo qolada kalena uu ka dhaqaajinayo ka fogeynaya allah taa looma jeedo weeyaan macnahaas ayuu ku fasiray litacaarafu markaasuu sanadkiisabuu maaragtay ku wariyey ilaa laga gaaro mujaahid ibnu jabrin tilmiid ibni cabaas raximahullah cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhu ardaygiisa oo mujaahid la yidhaahdo ayuu u maaragtay u rafciyey wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu mujaahid wuxuu ku fasiray jacalnaa haada litaaa litacaarafuu fulan ibnu fulanin min kada wa kada yani waxaa idinka yeelanay qabaa'ilkaasaan idinka dhignay si aad isku garataan oo loo yidhaahdo hebel hebel oo reer hebel oo reer hebel ka sii ah in la yidhaahdo intaasaa loogu talagalay in lagu garto keliya wey wax kale oo qabiilka loo sameeyey oo allah uu ictiraafsan yahay ma jiro ilaa litacaarufkaas mooyeen sidoo kaleeto alxaafid ibnu kathiir raximahu llahu asna macnahaas macno u dhow buu ku fasiraa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu wuxuu wuxuu leeyahay liyaxsul atacaarufu baynahum kullun yarjicu ilaa qabiilatih yacni waxa weeye inuu xasilo isgarashada in la helo oo dadka dhexdooda ay isgartaan si qofka yacni qof walbaaba qabiilkiisi loogu celiyo o la yidhaahdo hebel hebel oo reer hebel ah in la yidhaahdo maqsad kale ama dan kale oo maaragtay laga leeyahay shacbiga marka loo qeybiyey qabya qabiilka loo qeybiyey ma ahan qabyaaladii wax lamid ahe waa litacaaruf keliyaha ilaahay ugu talagalay waxa weeye marka hadda waxaan arkaynaa farqiga uu leeyahay alfarqu bayna alqabiilati waalqabaliya islaamku wuu kala farqiyey wuu kala saaray qabiilka waxa la yidhaahdo iyo qabyaaladda waxa la yidhaahdo macnaha inaad qofka muslimkana sida u fahmaa la rabaa qabiilka islaamku waa ogol yahay waana jideeyey waa la ogol yahay qabyaaladdana islaamku wuu reebay waa tacasubka qabaligaa weeyaan ilaahay wuu reebay subxaana wa tacaala diinteenna islaamku waxay ictiraafsan tahay qabiil wax la yidhaahdo way ictiraaftay leanna qur-aankaaba ilaahay ku sheegay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila buu rabbi leeyahay reer bani israa'iil qabaa'ilo ilaahay u qeybiyey asbaat waxa la yidhaahdo ilaa labayo toban sibti buu u qeybiyey asbaat baa la yidhaahdaa awlaad yacquub oo labayo tobankii wiil mid kastaba inay qabiil oo ka farcamay iyo maaragtay rabbi noogu sheegaa subxaana wa tacaala waxaa rabbi subxaana wa tacaala islaamka yani maratay diinteena islaamku ay qabiilka u qirayso u ictiraafayso waxa weeye waa qofka inuu nasabkiisa garto inuu qaraabadiisa garto dadka raximkiisa hoose inuu yaqaano intaasaa loogu talagalay ou garto sababtuna waa maxay muxuu u garanayaa wuxuu u garanayaa inay arrintaasi ka ratibmato inuu qofka u gargaaro u kaalmeeyo inay isdhaxlaan oo qaraabo ay yihiin hooso isdhaxli karto uu maaragtay suurowdo in silaturaxim uu jiro raxim ahaan loo xiriiriyo iyo qaraabanimo loo xiriiriyo xaqulqaraaba inuu qofka u istaago qofka kale qofka maaragtay qariibka qariibkiisa kale oo maaragtay qaraabadiisa xuquuqda uu ku leeyahay inuu siiyo inuu garto qofkani yacni cidda guurkeeda hadday dumar tahay iyo hadday rag tahayba ay u bannaan tahay inuu garto iyo ciddaysan u bannaanayn oo nikaaxeeda uusan u qaban karin sida masalan hooyada gabadhaada walaashaa eedada habaryarta iyo wixii lamid a ayeeyada dhinac kastaa ka timaado yacni inuu qofka nasabkiisa sidaas oo kale ah inuu garto islaamka sida uu u jideeyey waa taas weeyaan silaturaxim in la helo qaraabada la xiriiriyo waa islaamka miduu ogol yahay qabiilka uu sharciga islaamka ogol yahay waa kaa weeyaan intaasaa la rabaa qofkan qofka qariibkiisa inuu xiriiriyo inuu maaragtay qofkau dhaxli karo uu dadka kale ka garanayo dhexalkiisa leeyahay inuu ka garanayo qofka maaragtay nikaaxiisa u qabanayo dadka kale inuu ka yaqaano maqsadka ilaahay uu leeyahay litacaarafuu oo qabaa'ilka iyo maaragtay shucuubta loo sameeyey horta waa intaas weeyaan walidalika jamaaldiin alqasimi sheekha la yidhaahdo kitaabkiisa maxasan ata'wiil markuu kaga waramayo litacarafuuda markuu leeyahay wuxuu leeyahay ya markuu fasirayo waa kitaab tafsiira wey maxasan ata'wiila la yidhahda tafsiir alqasimiyaa loo yaqaanaa wuxuu leeyahay xasara xikmata jaclihim shucuuba wa qabaa'ila fiihi allah xikmadda uu dadka uga yeelay shucuub iyo qabaa'il oo uga yeelay wuu ururiyey yacni wuu soo koobay wuu ururiyey oo wuxuu ku ku aruuriyey litacaarafuu buu ilaahay kusoo ururshay inaad garataan markaasuu wuxuu yidhi inamaa jacalnaakum kadalika liyacrifa bacdukum bacdaa fatasilu larxaama wa tubayinu alansaaba waaltawaaruta yani macnahaas sooma jeedi wuxuu leeyahay yani waxaan idinkaga yeelnay in qaarkiin qaarka kale shucuubta iyo qabaa'ilka qaarkiin qaarka kale inuu garto uu aqoonsado oo markaa ay dhacdo inuu qofka raximkiisa xiriiriyo ay dhacdo nasabkiisa inuu garanayo iyo cidduu ku abtirsanayo inuu yaqaano ay dhacdo in la isdhaxlo oo qofkan qofka kale uu dhaxli karo arrintaas darteed ayaa loo sameeye buu leeyahay sidaa darteed qofka inuu nasabkiisa garto ilaa raximkiisa dadka qaraabadiisa uu ka xiriiriyo waa shay loo baahan yahay sharciga islaamku waa ogol yahay ma diidana nasabkaada inaad garato hebel hebel oo reer hebel ka ah inuu qofku garto ilaa cashiiradiisa iyo qaraabadiisa iyo raximkiisa uu xiriiriyo wax islaamka u diidaya ma aha xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo wakadalika imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaayo xaakimna fii mustadrakihi uu ku soo saaray bisanadin saxiixin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hurayrana uu nabiga ka warinaayo wuxuu abu hurayra leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam tacalamuu min ansaabikum ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مطرات في المال منسأة في الأثر يعني حديث كاس حديث صحيح حوي وحو رسولك ليه صلوات الله وسلامه عليه نسبكي نوحات كجرتان وتكبرتان تعلموا برتبوا ليه نسبكي نوحات كبرتان ما تصلون به أرحامكم waxa raximkiina aad ku xiriirinaysaan qofka raximkaada aad ku garanayso raxim waa qaraabadaada qofka intaad kaga garanayso maxaa yeelay fa ina silata araximi raximka waa qaraabada xiriirinteeda la xiriiriyaa oo muwaasaad loo sameeyo loo gargaaro loo kaalmeeyo oo maaragtay yani hadduu dulmi wada laga zajriyo laga celiyo oo khayrka lagu gar lagu garabsiiyo arrinkaasi waxa weeye waa maxabatun fi lahl waa jacayl ahalka dhexdiisa ayaa ka dhalanaya ahalkii qaraabada inay isjeclaato marka raximka ada xidhiiriso maxaba ka imaanaysa jacayl qofka a xidhiirisa waa ku jeclaanaya wamatraatun fi lmaali xagga maalkana ilaahay waa kugu kordhinaya oo kuu ziyaadinaya laanna xoolahaadii baad dhiibtay oo dadkaa ku xidhiirisay ilaahay baa kuu barakaynaya subxaana wa tacaala wamansa'atun fi lathar cumrigaadana ilaahay waa kuugu digdhigaya yani silat raximka qaraabada markuu qofku xiriiriyo oo ilaahay dartii u xiriirinayo cumrigiisa ilaahay u barakeeya awlaadiisa ilaahay u barakeeya yacni xoolihiisau rabbi u barakeyni marka waa nicmadaas ayuu qofku helayaa weeyaan marka waxaa la rabaa qofka nasabkiisa inuu garto yaa xaq ku leh leanna qaraabada waxa loo sameeyey waxa weeye qof walbaaba ahaluu leeyahay qaraabuu leeyahay haddaanan sidaa aynan jiri lahayn qofkan yani waxaa la rabaa waxaa dhici lahayd inuu qof aanan maaragtay yani wax la wadaagin inuu maaragtay wax ka raadiyo ayaa dhici kari lahayd marka si ilaahay ou maaragtay takaaful ijtimaaciya loo helo qofkan inuu qofka qariibkiisa ka warqabo kan kale inuu qaraabadiisa ka warqabo ila dadka shucuub iyo qabaaila loo qeybiyey qoloba qolada kale inay qofka og tahay si uusan cid kale ugu hanqal taagin oo indhaha uusan ugu taagin taasoo kale baa la rabaa marka raximkoo la xiriiriyo faa'iidadiisa taasaa ka mid ah wey waa qabiilkii wey waa waa qaraabadii wey raximka waa waa nicmo waaye oo ajar ilaahay agtiisa uu kaa siinayo marka wanaag u samayso sidoo kaleeto yani xadiid bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan xadiid anas ibni malik radia allahu canhu anas ibni malikna nebiga uu ka warinaayo anas wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man axaba an yubsata lahu fii rizqi wayunsa'a lahu fii athari falyasil raximah waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka hadalka odhanaya qofka jeclaado in risqiisa loo waasiciyo cumrigiisa ilaahay dib u dhigoo u barakeeyo oo u dheereeyo falyasil raximahu raximkiisa ha xidhiiriyo waxaa la is amraya waxa weeye yani maaragtay silat raxim muxuu ku imaan karaa markaa nasabkaada taqaano raximkaada garanayso ayuu ku imaan karaa marka arrinkaas waxa weeye yani alintisaab oo qofka uu nasabkiisa u bartaa oo u nasbo sheegtaahi inay tahay oo weliba uu silaturaxim sameeyo wanaagga uu sameeyaa waxa maaragtay adduunyada ilaahay uu kugu abaalmarinayo oy ka mid tahay risqaadoo lagu waasiciyo cumrigaadoo dib lagugu dhigo wanaag badanood ilaahay agtiisa ka hesho xoolahaada ilaahay kuu barakeeyo inaad helayso waxaasoo dhan baad garanaysaa weeyaan oo khayrka aada ugu kaalmaysa sharta aadan ugu kaalmaynin marka alintisaab ila alqabiila waxaa la yidhahdaa laa yadur qofka inuu yidhaahdo haddaad tidhaahda hebel hebel waa reer hebel mujarad tacriif aa ujeedo laakiin aadan u dikrinaynin oodan usheegi u sheegaynin liajli tafakhur reer hebel oo fakri aada u jeedi iyo fan aada ula jeedo taa lama ogola wa arki doona insha allahu tacaala dambigeeda islaamka soo u ceebeeyey atafakhur bilansaab nasabkoo lagu faanaa siday islaamka u ceebeeyey baan arki doonaa marka yacni in la yidhaahdo qofka waa hebel hebel reer hebel baanan ka ahay ou yidhaahdo ama reer hebel ou ka yahay la yidhaahdaa wax dhiba inaysa islaamku lahayn waxa weye waa shay sugan waay maxaa yeelay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim oo warinaayo fii saxiixihi imaam tirmidina oo warinaayo fii sunanihi oo ku warinaayo can waasilata bni alasqaci radia allahu canhu saxaabigaa waasila la yidhaahdana laga warinaayo wuxuu leeyahay قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا فيري وحوليها الله سبحانه وتعالى wuxuu doortay qabiilada kinaano la yidhaahdaa ayuu awlaadii nabiyullaahi ismaaciil ou dhalay kinaanow ka doortay yacni asalkuu nebiga ku ku abtirsanayay buu ka hadlaya nabiyullahi ismaaciil yaa dhalay fiiriya nabiyullahi ibraahimaa dhalay calayhi salaatu wasalaam ma dhoweyn marka nebiga inuu soo ka tirsadaa lama xisaabin karo waa qaraabadiisii kore wey marka qabiilada kinaano la yidhah bani kinaana la yidhaahdaa awlaadii ou dhalay nabiyullaahi ismaaciil ayuu rabbi ka doortay kinaana laanna nebi maxameda farcaas ku yimid oo ka dhalanayay markaasuu wuxuu yidhi wastafaa wastafaa qurayshan min kinaana qabiiladii kinaanana lafa badana yeelatay wuxuu ka doortay quraysh buu kasii doortay allah subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu yidhi wastafaa min qurayshin bani haashim qurayshna lafteedii lafa fara badanay leedahay reer bani haashimuu ilaahay kasii doortay wastafaanii min bani haashim anigana ilaahay waxuu iga doortay marka reer bani haashimaa la iga soo saaray oo rasuul la iga dhigay weyaan marka waxaas oo dhan waa qabaa'il wey bani haashim yani waa abtirsiga nabigeenna uu ku tago reer bani haashim uu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay quraysh buu kasii mid yahay quraysh wuxuu kasii yahay qabiilada kinaana markaasuu awlaada ismaaciil nabiyullahi ibraahim ku abtirsanaya halkaasuu gelaya marka qofka inuu nasabkiisa sheego wax dhibaho shareecada islaamku ay qabtahay lama arko yani lagumana ceebeyn karo qofka hebel hebel oo reer hebel inaad tidhaahdo nabiyullaahi maxamed aaba abtirsadaa ujeedaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani ma ujeedaa marka taa haddaadan iftikaar iyo faan iyo midna aadan ula jeedin waxa weeye waa shay kuu banaan weeyaan walidalika nabigeenna markii laga hadlaya waxaa la yidhahdaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh annabiyu alhaashimiyu alqurashiyu baa la yidhahdaa waa loo abtirinaya nebigii oo rasuulka ilaahay ahaa oo reer bani haashim ka mid ahaa oo qurayshna ku abtirsanayo ka mid ahaa baa la odhani qabiilkiisaa la sheegaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigeenna qurashi buu ahaa haashimi buu kasii ahaa wahaakada hoosta hoose marka maaragtay sidaas baa maaragtay yacni ay sharci ahaan kuugu banaan tahay wakadalika saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxaad og tihiin marka loo abtirinayo saxaabada qur-aanka ku arkaysaa sida yani waxaan ujeedaa axaadiista ama siirada ujeedaa siirada iyo marka xadiidka uu warinayo waa loo abtiriya masalan abu dharrin hadda marka la yidhaahdo abtirsigiisa xataa dad yaqaana waa yaryihiin ibnu man iyou ahaa iyou kasii ahaa maya qabiilkiisaa loo nisbeeya abu dharrin marka la abu dharrin alkhifaariyu baa la odhanaya bani qabiilatu bani khifaar ayuu ka mid yahay qabiilatu ifar khifaari weeyaan ayuu ka mid yahay abu muusa marka la yidhaahdo abu muusa alashcari waa min qabiila ashcariyiin la yidhaahdo yamanta ka tirsan ayaa loo nisbeeya abu muusa alashcari baa la odhanaya alashcari wa waa nisbe ilaa qabiilatihi laana nisbada sidaad ogtihiin waxa shayga la isku nisbeeyay luqada xagga carabiga waa saddex shay ay sheegaan nasabka waa loo nisbeeya iyo qabiilka uu qofku ku abtirsado awowga iyo maaragtay qabaa'ilka waa loo nisbeeya sida haddaan arkayno waxaa kaloo loo nisbeeyaa yani maaragtay nisbada oo waxaa la yidhaha xirfadana waa loo nisbeeyaa xirfada uu qofku qabto shaqada uu qabanayo hebel hebel shaqadaasuu qabtaa maaragtay yani waa taajir waa khayaad waxbuu tolaa maaragtay waxaa la yidhahdaa waxaasoo kalea loo nisbeeya xirfadiisa ama ha sarraysa ama ha liidato waxaa kaloo loo nisbeeyaa madhabkana waa loo nisbeeya oo masalan hadduu maaragtay shay madhab munxarifa yahay fulan almuctazili baa la orani madhab jaahili ah markuu yahay muctazili ah oo mubtadic ah hadduu sunni yahay fulan asunni baa la oran shiici baa la oran maaragtay waxaa laleeyaha waa maliki waa xanafi madaahibta saas oo kale qofka waa loo nisbeyn karaa wax darara ma laha marka nisbadan waxay ka mid tahay nisbadii qaba qabiilka loo nisbe loo qofka loo nisbeynayo lagu tirinayo abu hurayra oo kaleeta markaa soo qaada waxaa la yidhahdaa abu hurayra addowsi baa la yidhahda qabiila dows la yidhahdo u dhashay addowsi baa la odhanay yani maaragtay sinaan ibnu wabrin aljuhani baa la yidhahda fulan aljuhani qabiila juhayna la yidhahdo ka mid yahay marka saxaabada sidaasay ahaan jireen bal nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu jihaadka gelayo oo mushrikiinta uu la dirirayo waxaad ogaan jirteen qabiilka laftiisabow yacni ninkooda odagaabuu calanka intuu u dhiibo iyo raayada qabiil hebelba calan bay wataan meel hebelay ka dagaalamayaan qabiil hebel calankaasay wataan waa la yaqaanaa halkaasi jihaad kaga jiraan marka khayrkaan isku kaalmaysanaya qabyaalad ma aha wanaagay samaynaya jihaad fii sabiilillahi bay ku jiraan haddana qabiil qabiila calan calan loogu dhiibi jiray odayaashooda saasay ahaan jireen marka yani annisba ilaa alintisaab ila alqabaliya ila alqabiila mush ila alqabaliya yani alintisaab ila alqabiila qofka inuu qabiil u nisbo sheegto wax maanica ma ahan waana shay sharci ah inuu qofka hebela la yidhaahdaa ama markaad baraysa ninka waa reer hebel la yidhaahdo yani arrinkaas wax maaragtay diidan ma jiro la yidhaahdo fulan ibnu fulan min qabiilati fulaniya o qabiil qabiila fulaniya u kamid yahay inaad tidhaahdo wax dhiba ma leh waxaas waxaa ka hor yimid aad ogtihiin soomaalida yani dawladdii militariga ahayd oo askarta ahayd markay ay dawladda qabsadeen waxyaalaha ay yidhaahdeen qabiilaan gubaynaa bay dhahen waa khalad qabyaaladaan gubayn hadday dhihi lahaayeen waa saxsanaan lahaayeen laakiin qabiil see u gubaayaan ilaahay baaba maarata qur-aankiisa ku sugay inuu qofka qofka abtirsado markaasaa li ma sheegan kartid qabiilkaada waa been hoosay ka wadaan balaayada hoos afka dadka laga aamusinaya laakiin qabiilka hoosu ka socdaa marka wax ka jira male soomaaliya waxa burburiyeyba sooma soo qabiilku ma burburin wax kale kuma ayna burburin marka lama rabo dadka inaad ku caburiso oo tidhaahdo qabiil ma sheegan karti inaad tidhaahdo maaha waa qabyaaladan duugaynaayo aan aasayna hadday dhihi lahaayeen waxbay ahaan lahayd laakiin waxa la di waxaa la ogol yahay shaygii la ogolaa oo qabiilka ah bay leeyihiin wax maaragtay wax ka jira cid ku hadli karta lama arko reer hebel hebel oo reer hebel hadii la yidhaha horaa laga xidhi jira soo mahayn marka waxaas iyo wax lamid a waa khata xagga sharciga iyo caqliga labadaba khalad ku ahwa in qofkan mujarad alintisaab ila alqabiila dembi looga dhigo wuxuuna ilaahay dembi ka dhigin inaad dembi ka dhigtahay sax ma aha weeyaan haddii si xun loo adeegsado qabyaalada haa waa midda la ogol yahay inaad laga reebo ummadda laga laga joojiyo u baahan weeyaan marka arrinta qabiilka oo silaturaximka yani waxyaalaha lagu garto inuu yahay qabiilka yahay qaraabadaada xiriirinteeda waa cashiiranimada waa maaragtay waa qaraabada soko kuu dhow waa raxim ahaan sidaasaa qofka lagu xidhiiriyaa qur-aankana xadsi badanaad ku arkaysaa ilahay uu ku tirtirsiinayo axaadiista oo soo aragnay qur-aanka waxaa ka mid a fii suurati nisa oo kale markuu ilaahay tirinayo wuxuu leeyahay yani aayadan wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaana maxaa la yidhi wabidi lqurbaa walyataama waalmasaakiin cibaadat ullahi waxdahu alla keliya caabuda baa la yidhi shirkina ha u samaynina markaasaa waxaa la yidhi wabilwaalidayni ixsaana labadii waalidna wanaag u sameyn maxaa lagu xijiyey cibaadat ullah yani wacadamu lishraaki bihi cibaadat ullahi waxdahu wacadamu lishraaki bihi baa waxaa lagu xijiyey alixsaan ila alwaalidayn labada waalidoo wanaag loo sameeyo markaasuu rabbi wuxuu ku xijiyey wabidi lqurbaa qaraabada axsaan u samee baa laleeyahy qaraabadu yay yihiin waa cashiiradaadii waa maaragtay raximkaadii waa qabiilkaagii waa nabigeena ilaa cadnaanu ku abtirsan jiray cadnaan jad jadkiisa labaatanaad wey soo ma ogidiin jadkii awowgiisa labaatanaad weeyaan nabiyullaahi maxamed halkaasuu maaragtay bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadka sihri iyo yani buu ku xiriirin jiray masar oo kale reer masaarida dadka ka yimaado muxuu dhihi jiray nasab iyo sihri bay leeyihiin buu dhihi jiray nasabna waa leeyihiino waad ogtihiin waxa weye haajara oo nabiyullahi ismaaciil dhashay xagee bay ka timid masr bay masaray ka timid sihirina wuu leeyahay yani xididtinimana nebigu waa ku xidhiirin jiro maariya oo xaaskiisii ahayda ibraahim u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka timid masar ayay ahayd marka labadaba nebigu waa ku xidhiirin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka yani sidaas oo kale wabidi lqurba buu ilaahay leeyahay qaraabadiina ixsaan u sameeya wuxuu leeyahay fii suurati alisraa allah wuxuu ku oranaya waaati da lqurbaa xaqahu wlmiskiina wabna asabiil walaa tubadil tabdiira waxaa lagu bilaaba aayadda waaati da lqurba xaqahu qaraabada xaqiisa sii marka inaad ku tacadisa maaha qofka qariibkaaga ah adiga kuu baahan ood wax ka roon tahay inaad tarto hadduu jaahil yahay jahliga aad ka saarto wax tacliimiso hadduu baahan yahay baahida aad ka qaado haddii uu jiran yahay aad maaragtay yacni dawayso waa shay matlab sharciya wey lagaaga baahan yahay hadduu agoon yahay qariibkaada inaad kafaalo qaado waa shay ku saaran wey intuu dad kale indhaha u taagi lahaa adaa qariibkiisa inaa u kaalmayso ayaa lagaa doonaya weyaan wa aati da lqurba xaqa weliba ilaahay wuxuu ka dhigay xaq uu leeyahay adiga oo kugu leeyahay xaqiisa sii baa lagu yihi xaqiisa sii macnaha adiga inaad xaqiisii haysatoo kale ayaa laga dhigaya xaq buu kugu leeyahay wuxuu kugu leeyahay sii baa la odhanaya saasaa la rabaa saasuu rabbina dafaraya subxaanahu watacaala fii suurati lbaled laa uqsimu bihada lbaled allah wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw icaamun fii yawmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba hayaddaa u fiirso yacni ma ednan iskuma kalifin buurtii ama jiirtii inaad fuushaan alcaqaba hadda caqabadani buur la fuulayo xisiya maahe waa buur macnawiya wey buur xisiyo la arkayo la fuulaya maaha ma idnan isku kalifin inaad jiirtaa fuushaan markaasuu allah fasiray oo yidhi su-aal kaloo weydiiye wamaa adraaka ma alcaqaba jiirtu waxay tahay maxaa ku ogeysay ma garan ma taqaanid inaan kuu sheega mooye markaasuu yidhi fakku raqaba qof muslim qof maaragtay insaan la addoonsanayo xataa yuusanba muslimin ahaanin in addoonsiga aad ka saarto oo addoonsiga aad ka bixiso waa adoo jiir maaragtay fuulay oo kale bay la mid tahay marka ajri badan baa kaaga xasilayo weeyaan amase aw icaamun fii yawmin dii masqaba maalin baahi badani ay jirto inaad quudiso ood wax siiso yatiiman daa maqraba ilaahay fiiri wuxuu yidhi yani fiiri agoon qaraabo u saaxiib ah daa maqraba baa layidhi wa ajar badanaad ku heli maalin baahi badan ay jirto oo dadku aada u rabaadsan yihiin inaad adoon qaraabadaada ah inaad wax siiso waa adoo jiir fuulayo ajri aad u tiro badan oo rabbi kaaga qorayo subxaana watacaala aw miskiinan daa matraba ama miskiin dhulka yaallo baahan carada iska yaallo inaad tarto yuusanba qaraabadaada ahaanin marka yatiiman daa maqraba buu ilaahay leeyahay maxalshaadkayga waa halkaa wey qaraabadaada agoonka ihi cid kale inuu maaragtay aadama aha waa ina adiga u kaalmayso weeyaan marka qur-aanka yacni runtii aad iyo aad ayuu ugu xafiyaa oo ku booriyaa nusuusta axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ay aada ugu tirtirsiisaa dadka silaturaximka iyo qaraabada in wax la tara ayay aada ugu tirtirsiisaa sidaa darteed yacni wejka saxiixa ahee la doonayo waxa weeye qofka in uu dadka aqribadiisa ah oo ugu kaalmeeyo cala albiri waaltaqwa ila ilahay qur-aanka muxuu ku leeyahay watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wanaag inaa ugu kaalmayso iyo samafal iyo maaragtay alla kacabsi inaa ugu kaalmayso laakiin aadan dembi iyo maaragtay ismi iyo maaragtay cadowtinimoa inaadan ugu kaalmaynin waa ta lagaa doonayo wey sidaa darteed qabiil haddii aada aragto qabiil haddaad aragto tacaawun cala albiri waaltaqwa ku wada shaqaynayo oo samafalka iskugu kaalmaynayo oo ay ka mid tahay dadkooda qaraabadoodaa inay macruuf iyo wanaag ay faraan oo sharta ka reebaan inay dacafadooda taagta daran ay u kaalmaynayaan haddii aad aragto agoontooda dad u kaalmaynayo qabiil u kaalmaynaya aada aragto masaakiintooda aan xoolaha haysanin wax taraya u kaalmaynaya aada aragto yacni maaragtay midkooda baahan baahi tirayo baahidii ka tirayo hadduu awoodi karo dhiibo wax siiyo oo ilaa maarata wuxuu cuno siinayo qabiil sidaas oo kale haddaad aragto qabiil dadka jahliga ka saarayo madaaris iyo iskuulaad u dhisayo oo dadka masaajid iyo diin iyo khayr u samaynaya aada aragto qabiil haddii aad aragto reebaadiyahooda ceelal u qodayo iyo maaragtay waxay ku noolaadaan oo xoolahoodii ayaguba cabaan ku shaqey yani arrintaas samaynaya aada aragto qabiil dadkooda jiran isbitaalle iyo maaragtay mustashfayaad iyo u samaynaya haddii aada aragto yacni qabiil wadooyin ummadda u samaynaya dadkiisii wax u qabanaya haddii aada aragtaa oo weliba iska ilaalinayo sharta dadka kale shartooda ka ilaashanayo dadka kale ama jiiraanka la ama muslimiinta kale iska ilaalinayo waa qabiil diinta ilaahay ku dhaqmo oo in lagu daydo u baahan weeyaan qabiilka la doonayo oo in lagu daydo u baahan oo raadkooda la raaco waa noocaas oo kale soomaali ma nala ka helaa aan isweydiina dadka noocaas oo kale ma nagu jiraan allahuma hadday jiraanna ma inkirayna ma wada naqaano xasri ma aana samaynine hadday jiraanna waa wax tirsan wey waxaa la yidhahdaa yani ashacratu albaydaa fi thawri alaswad yani maaragtay tin cad oo dibi madow ku taalloo kale ayay noqonaysaa weeyaan hadday noocaasoo kale qabiil qabanaya jiro hadduu nagu jiri lahaa noocaasoo kale qabaa'il u shaqaynayo oo muslimiinta kalena badbaadinayo shartiisa ka ilaashanayo isagana wax istarayo ummadda kalena khayr kula tacaamulay haddii la heli lahaa soomaalinimadeenni iyo kayaankeenni iyo jiritaankeenni ma burburin lahaa ma burburin maxaa yeele qofba qofka kaleu ixtiraami lahaa qofka qofka kaleu qiimayn lahaa yacni maaragtay ummad jirta baanu noqon lahayn laakiin cad bal cala alcagsi baan ku shaqayna cagsi baan ku wada shaqaynay weeyaan marka arrinkaas walaalayaal shayga wanaagsan oo la doonayo oo shareecadu ay ogoshahay waa nooca sidaas oo kale ah nooca sidaas oo kale ah inuu dadka muslimiinta aqribadiisa qaraabadiisa inuu sameeyo ummadda ilaahay oo kaleetana shartiisa ay ka badbaado macruufkiisana uu gaaro dadka kale oo muslimiinta inuu gaaro loo baahan yahay weeyaan marka taas waxaan uga baxayaa qeybtii hore qabiilka ahayd inuu islaamkuna ogol yahay waan aragnay qaybta labaad waxa weeyaan waa qabyaaladda wa qabyaaladda ilaahay ma ogola rasuulkiisa ma ogola kitaabkeena qur-aankaahu rabbi noo soo dejiyey kalaamullaahi ma ogola sunnadeena nebiga mutaharada ma ogola salafkeena ridwaanullaahi calayhim ma ogolayn marka waa shay madmuuma wey in laga tagana u baahan weeyaan ayib qabyaaladaas marka ilaahayna ma ogolaan niri waa alcasabiya alqabaliya waxa la yidhaahdo weeyaan ila allah ma ogola rasuulkiisana ma ogola salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bal shareecadan islaamka waa ay reebtay weeyaan qabyaalada waana laka reebay qabyaaladda waana laka reebay qabyaaladaasna laka reebay oo islaamka ou inkiro ashadd alinkaar diiddo midda ugu xun oo ku inkiraahi waxa weeyaan waa midii jaahiligii nabiyullaahi maxamed intaana lasoo dirin dadka ay carabta ku noolaan jireen fawdada ahaa oo ahayd yani maaragtay alxukmu lilqawiy qofka maaragtay yani qaanuun lhaab waxa la yidhaahdo yani qaanuun lhaabka waxa la yidhahda ka jiro baadiyaha yani xayawaanka muftaridka wuxuu ku dhaqmo ayaa la yidhahdaa alxayawaan muftarid waxa ay ku dhaqmaan soo ma ogid libaaxa maaragtay sagaarada waa iska cunaa shaqadiis maaha lo-da iyo markuu arkay iyo geela iyo wuxuu arkaba waa cunaya bahalada kaleo cunaya sababta xoog ou leeyahay cid ka celinaysa ma laha marka waxa weeye alxukmu lilqawiyi baa la yidhaahdaa kan marba maaragtay xooggale unbaa iska leh maaragtay siyaadada iyo madaxda iska leh noocaas waa qabyaalada waxa la yidhaahdo oo xunka madmuumka ah weeyaan taas ilaahay subxaana watacaalana wuu inkiray wuu diiday rasuulkana waa diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh qabyaaladaas marka marka la tacriifinayo waan arki doonaa nabiyullahi maxameda noo carifayo noo sheegaya qabyaalad maxaa la yidhahdaa waan arki doonaa waxa weeye an tudaafica qawmaka cala adulmi wa bigayri alxaqi dadkaaga qaraabadaada oo hadda aan ka sheekaynaynay oo khayrka inaad kula dhaqanto la doonayay iyo qabiilkaaga inaad ku difaacdo dulmi inaad ugu garbayso dulmi inaad ugu hiiliso xaqdarre inaad ugu hiiliso waa taasaa la doonay taas weeye midda madmuumka ah shareecada islaamka ay inkirayso shareecada islaamka ay inkirayso waana nidaamkii jaahiligii ay ku shaqayn ku dhisnaayeen sida matala sheekhaan maaragtay uu kasoo soo guurinayo mubaarkafuri kitaabkiisa arxiiqu lmakhtuumka markuu kaga waramayo wuxuu leeyahy wa kaana nidaamu markuu jaahiligii ka hadlayo wa kaana asaasu nidaami alijtimaaciyi yani waktigii jaahiligu ka hadlaya nidaamka oo bulshada ay ku dhaqmato midka aasaaska u ah wuxuu ahaa alqabaliyatu aljinsiyatu waalraximu wuxuu yidhi alqabaliy alcasabiyata aljinsiyata waalraxim waxa weeye alcasabiya qabyaaladda iyo maaragtay yacni jinsiga iyo qabyaaladda iyo raximka ayuu ahaa markaasuu wuxuu yidhi wa kaanuu yasiiruuna cala almathali asaa'ir unsur akhaaka daaliman aw madluuma waxayna ahaayeen dad ku socdo masalkii ama tusaalihii caanka ahaaye ay maaragtay jaahiliga aqoon jireen unsur akhaaka daaliman aw madluuman yacni waxaa loo jeedaa cala calaa macnaahu alxaqiiqiy macnihiisii xaqiiqada ahaa oo islaamka intuusan tacdiilinin nabiyullaahi maxamed intuusan tacdiilinin ay carabu u aqoon jirtay kaasay ku dhaqmi jireen waxa weeye walaalkaa hadduu gar daran yahay iyo hadduu gar leeyahay labadaba uhili saasay dhihi jireen garab istaag isagoo dhaalima wax soo dilay haddana la safoo dilkii wax ka sii galo wax la sii baabi'i isagoo dhaalima wax soo dhacay haddana garab istaago wax la sii dhac waa xaqa uu leeyahayo gadaal aada marsato yani kaasoo kale weeye midka uu shareecada islaamku ay reebtay weeyaan bal nabiyullaahi maxamed wuu bedelay markuumkii jaahiliga ahaa wuu bedelo wuxuu yidhi unsur akhaaka dhaaliman ow madluuman isagaa ku hadlay saxaabada marka waxay ka yimaadeen jaahiligii gaalnimay ka soo islaameen oo way yiqiineen kelimadan inay si xun loo loo loo tarjami jiray nebiga marka seebay uga ansaxday markaasay yidhahda yaa rasuula allah yani hadduu dhaalim yaha waan garanay dhehen ara'ayta in kaana madluuman yani hadduu madluum yaha waan garanay bu yidhi ara'ayta in kaana dhaaliman bal ka waran hadduu dhaalim yahay seebaan ugu gargaari ila kaana qiino wuxuu ahaa dulmi ugu hiili hadduu madluum yaha waaba garanno waa uhiilinaynaa oo waa laga gardaran yahay waa u nusraynaynaa laakiin hadduu dhaalim yahay seebaan ugu gargaari nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam macnihii xaqiiqada oo toosnayd buu islaamka uu qabo usoo celiyo wuxuu ku yidhi tamnacuhu wa taxjuzuhu can idulmi walaalka waad qabanaysaa waanad ka reebi dulmiga uu samaynayo dulmiga uu samaynayaad ka celinaysaa marka midda uu islaamku diidan yahay waa midda ay soomaalidu ku dhaqanto ilaa maaragtay ay cumrigeedna ku dhaqmi jirtay haddana ay ku dhaqanto yacni maaragtay qofka dhaalimka oo garab la siiyo jaahiligii kay ku dhaqmi jireen waa ma waxbaan ku kala duwannahay jaahiligii iyo annaga soomaalida say u dhaqmi jirta ninka soomaali waxa kharibe waa dhaalim yacni maaragtay gardarro garab og miday dhihi jireen soomaalida wey gardarro garab og ninkan tuugga mooryaanka ahee markay nidaam iyo dawlad ou jira aana xabsiga ka bixi jirinoo halkaa lagu hayn jiray oo maaragtay safaagga oo dhiigga daadin jiray oo wax walba xumaan oo dhan samayn jiray baa maanta intuu u yimaadaba qof shariif oo qiimo lahu dilaya markuu dilo reerkii oo dhan waxaa laleeyahy wallahi aanan u dhiibeyn ma ma hebel ba waa lala safanaya isagaa la garab istaagaya ree hebel maaragtay wallahi ninkaan siinayn haddii xataa yidhahda war ninka ninka naga dilay noo keena aan maaragtay annagana qisaasanne loo dhiibi maayaa laleeyahy ma ree hebel wallahi anan dhiibin gadaalaa la marsanaya markaasa intaasoo maaragtay qof ay ku dhimanaysaa liajlihi dhaalimkaas labada dhinac ay uga baaba'aysaa labadii qabiil markay isqabsadaan marka arrinkaas shay yacni walaalayaal shay aada u xun weeyaan jaahiligii baa samayn jiray annagana waa dadka iyagu way sameeyaan weeyaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xasabiyada wuxuu ka bixiyey tacriif jaamica oo maanica qeexid buu qeexay xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo xadiidu waasilat bni asqac radia allahu canhu wuxuu leeyahy qultu yaa rasuula allah malcasabiya qabyaaladda maxaa la yidhahdaa rasuulka ilaahayo qabyaalad waa maxay nabigu wuxuu yidhi qaala sala allahu alayh waali wasalam an tuciina qawmaka cala adulmi qabyaalad ma rabtaa dadkaaga qaraabadaada qabiilkaaga ciddaada inaad ugu gargaarto ugu hiiliso ayagoo dulmi ku sugan hadday dulmi ku jiraan haddaa u hiiliso qabyaaladdu waa taas weeyaan marka casabiyadda oo an yani laleeyahay an an tuciina qawmaka cala adulmi oo qabyaalada ah qabyaaladii qabiilkana way geli kartaa waxay geli kartaa madhabna way geli kartaa lafteedii ila casabiyada madhabna way noqotaa qofkan oo madhab baatila wato mujarad ah baatilka la rumaysan tahay baad garab istaagi ma ujeedaa yani ma waxaad u garab istaagaysaa waxa weeya waa kooxdaydii wey waa jamaacadaydii wey waa maaragtay ururkii aan ka tirsanaa wey ayagoo bidca ku dhex jiro oo xaaraan ku dhex jiro oo dulmi samaynayo aadan dulmigiina ka ceshanayna way dhacdaa marka sidaasoo kaleba qabiil kastoo u xun yahay ba alahwaa iyo waxa lamidkana ay la mid tahay oon loo ogolayn in maaragtay yacni ayadana sidoo kale mamnuuca tahay sida qabiilka loo reebo ayaa looga reebaa weeyaan sidaasoo kale baa looga reebaa marka jaahiliga noocaasay ku dhaqmi jireen bal sida uu maaragtay leeyahay mubaarkafuuri waxaa ka qaalib ahaa jaziira alcarabiya qabaa'ilkii ku noolaayo carabta ahaa yacni tafakuka kala tagtanaanta iyo waxaa ka qaalib ahaa dooda qabyaalada lagu doodo ikhtilaafaadka cunsuriga iyo diiniga labadaba waa ka qaalib ahaa bal cashiiradooda iyo qoomkooda iyo jamaacadooda bay difaaci jireen allatii kaanuu yantamuuna ilayha qabiilka ay u nisbo sheegan jireen way difaaci jireen weeyaan sawaaun wuxuu leeyahay kaanat qabiiladaas ama maaragtay madhabkaas kuwa wata jamaacadaasi كانت على الحق أو على الباطل أما حق هودته أما باطل هودته ولذلك ننكي مارت الشاعر كودي مركي جاهلية ننكا أقبية ونوعا قبيل كقبي وحويري وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد بوي أنا لما بإجيبها قبيلة ذا غزية لإله هذا متكثر سنوية عدك لما إيه hadday dhunto in gawad gawaytu qabiilkayga hadduu baadiyooba ama waa la baadiyoobaya wain tarshud haziyatu qabiilada haziya la yidhaha hadday hanuunto dariiqa xaqa qaadatana arshudu ana waan hanuuni hadalkaasay dhihi jireen hadda waa soomaalida waxay yidhahdaa kabtaada iyo qabiilkaadaba dhexdaa looga jira soo lama yidhahdo hadday baatil wataan xataa ku dhex jir waa ka dhex bixin qabiilka yacni lama rabo waa waa waa jaahiliga wuxuu isticmaali jiray wa qabiilka markuu dulmi ku jiro ka tabarru ha kala qayb gelin ra'yi ha ku darsane marka ummadda uga naseexe ka celi hadday kaa diidaan banaanka ka istaag shilin aa leedahay ha ku darin caqli aa leedahay ha ku kaalmaynin awood ilaahay ku siiya ha ku darin maxaa yeele rabbi baa kugula xisaabtamaya maalinta qiyaamaha qof walbana keligiisa qabriga gelayo qabiil difaacayana ma jiro markay labada malag u yimaadaana su-aasha weydiiyaan qabriga la dhigo ciddii banaanka joogta kulli waa wada laabteen malaggan kaama dhicinayaan halkaasa cadaabkaadii kaaga bilaaban haddii aad xumin la timaado haddii aad khayr la timaadana wanaagga halkaasu kaaga bilaabanaya weyaan marka qofka inuu jaahiligii dhaqankoodii oo yidhaahdo yani qabiiladeyda in khawad khawaytu wain tarshud qabiilati arshudu waxa wey waa waa maaragtay waa shayga jaahiliga isticmaali jireen weyaan casabiyadaas wey midda islaamka uu inkiray oo nabiyullaahi maxamed uu diiday maaragtay allahna uusan ogolayn islaamkeenana uu diidan yahay nusuus aada u tiro badanna نبي الله محمد حقي كسبنا صلوات الله وسلامه عليه حكم إلى حديث أبو داود في سنن وكورناه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان سنة كيسان وسنة حسنة وإيه نبي أنه حولي ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية يعني هذا الكأوفي ارتدى nabigeena uu ka beri noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni laysa markuu leeyahay laysa mina yacni laysa min ahli sunnatina dadka sunnadeena ku dhaqma ka mid maaha noocaas man dacaa ilaa casabiyatin casabiyo qofka u yeero l waryaa reer hebelahey waa waray tolbeelayey soomaa soomaalida sooma tiraahdo dadka sidaasoo kale yidhaahdo nebi moxamed waa iska beri yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani wuu iska beri yeelay walaysa mina man qaatala casabiya qofka qabyaalad u dagaalamo naga mid ma ahan buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa mina man maata calaa casabiya qofka inta casabiyad ku dagaalamay lagu dilay ama sidaa ku dhintay isagoo qabiilka u yeeray ku dhintayna naga mid ma aha yani maxaa u haray qofka nabiyullaahi maxamed iska beri yeelay walaaliyaal miyaa u dhiman wax wax u dhimani ma jiro taas baa ka mid ah waxaa ka mid ah xadiid imaam muslim fi saxiixi uu ku warinaayo imaam annasaa-ina uu warinaayo يعني ما ركتي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية أو تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية برسولك عليه الصلاة والسلام يعني قف كستو كد قال لمو راية وحل علن أي قبيل كسرتين فيرهب العلن أي وتان qabyaalad oo indhala-aan ah ku dagaalamo yacni dalaala loo jeedaa yadcuu casabiyatan dalaalkiiba u yeeri ama bidca ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama kufri ha noqdo waa shay casabiyo xun madhabkaas baatilka u gargaarayo ow yansuru casabiya dadka ugu yeeraa ama waa u gargaaraa oo marka sidaa loo dilo fa qitlatun jaahiliya dhimashadiisu waa dhimasha jaahili buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ابن الأثير مركو حديث كاس فسره في كتابه النهاية في غريب الحديث مركو كو فسره وحوليه العماء حلوجينا تحت راية عمية إي عمية لبضا وسؤرت بضم العين وكسره وحوليه مركو فسره من العماء بالغك ينولي من العماء الضلالة بالوجينا بولي كالقتال في العصبية والأهواء تسكو فسره يعني إن عصبية أدرته عيالي هذا والضلال هو باذي هو waa indhala-aan weeyaan ama se ahwaaa ku dirirto bidac aad u dagaalanto bid bidco aad difaacaysid aad sidaa ku dhimato adoo mubtadica adoo khaariji ah khawaarij madhabkeedii difaacayo maaragtay yani mad adoo sidaas oo kale adoo ku dagaalamay haddaa ku dhimato nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yani maaragtay wuxuu noo sheegay dhimashadiisa inay tahay qitla jaahiliya inay tahay ayuu noo sheegay xadiis imaamu axmed iyo tirmidiba ay warinayaan abu daawud iyo nasaa-i sidoo kale ay soo saarayaan sanadkiisuna uu saxiix yahay xadiidu ubay ibni kacbin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa ra'aytum arajula yatacazaa bicazaa'i aljaahiliya faaciduuhu bihani abiihi walaa takanuu buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu yidhi xadiidkaas haddaad aragtaan buu yidhi qof u yeerayo cazaa'i aljaahiliya alcazaa'i aljaahiliya waxay culammadu ku fasiraan waa ismun lidacwa almustakiifi qofka gargaarka weydiisanayo qabyaalad in loogu gargaaro doonayo oranayo yaa la fulaanin oranayo yaa hebelow oranayo qofka noocaas oo kalea qof u yeeraya haddaad aragta buu yidhi bicazaa'i aljaahiliya waa waraydii wey iyo yaa reer hebelahay tol yaa yaa tolahay iyo qof u yeeranaya haddii aad aragta buu yidhi haddaad aragtaan faaciduuhu bihani abiihi yacni qaniinsiiya waxaad qaniinsiisaan alaabta aabbaha qaniin dhaha idinka fasira han waxaa la yidhahdaa alfarji baa le wadakar af soomaali ku dhaha walaa takanu buu yidhi xataa haka maaragtay kinaaya haka dhiginina sida magaca u aha sheega ayay ma sheegayna ha bas nabiga laakiin walaa takanu buu yidhi mogta yaan kinaayo la samaynin u yidhi marka waa in la yidhahdo cudda hani abika in la yidhahdo aabbaha alaabtiisa qaniin in la yidhahdo wey haddoo aragtid nin sidaasoo kale ugu yeerayo waa inaad kelimadda ku tiraahda tiraahdo alaabtii aabbaha qaniin inaad tiraahdid weeyaan marka noocaas nabigeena saasuu ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni waa meeshuu gaarsiiye fiiri waa meel aad iyo aada u xun wa marka qofka qabyaalada dadka ugu yeero islaamku halkaasuu ka joogaa waxaad og tihiin hadda waxa weye waaba qabyaaladan ka hadlayn oo yaa waa waray iyo yaa reer hebelahay ahayd haddii xataa magacyada wan wanaagsan magaca wanaagsan haddii oo sharciga ahoo shareecadu ay ogoshahay haddii xataa aada u adeegsato casabiya aada u adeegsato wuu soo gelayaa tan oo kale waa waa jaahiliyadii buu noqonaya mathalan hadda waxa asmaada magacyada sharafta le waxaa ka mid a alansaar walmuhaajiruun maxaa yeele ilaahay baa ilaahay baa maaragtay ku magacaaba qur-aanka ku sheegay soo maha ansaar waa magac madxi ah wey maxaa yeele waa dadkii nabiyullaahi maxamed u gargaaray madiine markuu yimid oo qabiiladii aws iyo khasraj la dhihi jiray weeyaan muhaajiriintana waa dadkii maka ka soo hijrooday inay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa u gargaaraan dantoodii xoolahoodii maalkoodii waddankoodii ka soo hijrooday oo ka tegey marka magacyo wan wanaagsan wey qur-aankuuba ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar ilahay magaca sooma sheegin weliba wuxuu sheegay inuu ka raadi noqdo dadkaas والsaaبقوna الأوluنa min المهاaجirيn والأنصاr والdina تبcuهm بإحsاn radيa الlahu canهm وradوu canهm ilahay baa ka raadi noqday baana loo sheegay saasuu allah qur-aanka noogu sheegay asmaacdaas haddaad u adeegsato qabyaalad soo uma jeedo soo magac shariifa maaha qabyaalad haddaad u adeegsato nabigeena jaahiliya ku tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu عaleyh waxaad ogtihiin xadiid imam الbukhaarي fi صaxiixi uu ku warinayo xadiidu cmr bni dinar radi allahu raximah الlah wuxuu leeyahy samictu jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal waxa weeye camr ibni dinaara wuxuu leeyahay jaabir ibni cabdillaahi baan maqlay saxaabiga ah oo oranayo kunnaa fii gazwatin fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaari faqaala alansaariyu ya lalansaari waqaala almuhaajiriyu ya lalmuhaajiriin fasamica dalika rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam faqaal maa baalu dacwa aljaahiliya qaaluu ya rasuula allah kasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar qaala dacuuha fa inaha muntina yan saasuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jaabir waxaan ka qayb galnay buu leeyahay duulimaad oo nabiga ghazawaadkiisi ka mid ah jihaadkii baan ka qayb galnay marka ghazwadii la yidhahda ghazwatu banilmustaliq baa la yidhaahdaa oo reer banilmustaliq oo nebigu la dagaalamayey ou aaday bay ahayd marka markay soo noqdeen saxaabadii ayaa laba nin oo saxaabada ka mid oo midna muhaajiri muhaajir uu ahaa oo la yidhaha jahjaah alghifaari iyo nin ansaari ahoo sinaan ibnu wabrin aljuhani la yidhaahdo labadoodaa waxay isku ciriiriyeen mee ceelkii biyaha laga cabay biyihii bay maarata isku qabsadeen biyaha la cabayay markaas isqabsadeen markay isqabsadeen baa ninkii ansaari ninkii muhaajiriga ahaa intuu xanaaqay buu kii ansaariga dhurbaxyo ku dhuftay waa saxaabadii rag ka mida wey markii kii ansaarta ahayd dhurbaxyada ku dhacday ayuu qayshaday wuxuu yidhi yaa lal ansaar uu yidhi war ansaarey kaalaya waa waray waay ii kaalaya ansaarta magacii u- u dhawaaqay hadda ma dhihin yaa owsay ya khasraja ma dhihin qabiil uma yeeran laakiin ansaartii nebi maxamed u gargaartay ayuu magacooda ugu yeeray kii muhaajiriga markuu arkay inuu ninkan ansaariga u yeertay ayuu asna u yeerto riyaal almuhaajiriin uu yidhi idinkana kaalay iisoo gurmada muhaajiriintiye marka hadalkaas markii ayuu nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya hadalkaa fiiri yeeridda waxa jaahiliga dacwa aljaahiliya dadka u yeeranayaan xaalkeedu waa maxay buu yidhi waa maxay waxaad u yeeranaysaan ansa- yaa lalansaar waa fiiri wa yaa lalmuhaajiriin waa kelimadaas keliya waxaa la leeyahay nebigana jaahiliya ku tilmaamay maxay tahay dacwada jaahiliga dadka loogu yeeray markaasuu u sheegeenuu yidhi nin ma- a- muhaajiriinta ka mida ayaa nin ansaarta ka mida dhurbaaxay markaasay sidaa labadoodiiba u qayliyeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi dacuuha fa inahaa muntina war qurun weeye iskaga taga buu yidhi waxaan wasakh wa qurun waa ka taga buu yidhi marka inay qurun tahayna waan arki doonaa biidn illahi tacaala asmaa'da sharcigaaba hadiiba lagu tilmaamay markaa u adeegsato casabiya aljaahiliya ama alqabaliya aad u adeegsato inay madmuum noqonayso waxaad garanaysaa wixii kalena inay min baabi alawlaa tahay ay kasii maaragtay ay liitaan ayaa dareemaysaa marka eh, waxaan rajaynayaa halkaasaan insha allah ku istaagi doonaa qodobada kale insha allahu tacaala berrito haddii ilaahay noo qadaraan dhamaystiri doonaa